duufaanka luuban oo maalmahan cabsi xoog badan ku hayay dadka ku nool dalka cumaan ayaa heerkiisii hoos loo dhigay duufaankan waxaana lagu sheegay inuu yahay dabaylaha kulaylaha amaba tropical storm laakiin weli waxa uu duufaanku wataa robab iyo daadad xoog badan oo khasaare geysan kara duufaankan ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho wadamada yemen iyo xeebaha bari ee dalka soomaaliya cabsi laga qabo dabaylahan lasii saadaaliyey ayaa ka taagan xeebaha gobolka bari ee maamulka puntland sidoo kale kalluumaysatada gobolka bari ayaa sheegay inay joojiyeen tegista badda iyadoo weli ay jirto digniin iyo digniin ay jeedinayaan maamulka puntland iyo hay-adaha ka hortagga musiibooyinku wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan inoo haya tan iyo markii la shaaciyey in cabsi laga qabo dabaylo lasii saadaaliyey inay ku dhuftaan xeebaha gobolka bari ee maamulka puntland ayaa waxaa soo baxaya digniino loo jeedinayo kalluumaysatada gobolka iyo weliba dadka degan xeebaha gobolada puntland sidoo kale waxaa jira saansaan dabaylo iyo weliba roobab oo laga soo sheegayo deegaanada baargaal xaafuun oo ka mid ah meelaha laga cabsi qabo inay ku dhufato dabaylahaasi xilli aan booqanay kawaanka kalluunka magaalada boosaaso maanta waxaa ka jiray kalluun yari waxaana dhallinyarada badda aadi jiray lasoo daristay cabsida dabaylaha iyo weliba duufaanta sidoo kale kalluumaysatada badda ayaa sheegay in doomahoodii ay kasoo saareen badda waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay v o e waxaan arkaynay shucuurtii hor mid ka duwanin oo ciiro iyo isbeddel badda oo kacday iyo daruurihii habeenkii oo waxay qariyeen xidigaha marka aad bay u muuqataa isbeddel weyn baa ka muuqda waxaan isku aaminsannay runtii annagu horta waa noo sheegay laakiin ogaal ahaanba markii hore ku tigna annagu ma ogeen laakiin xalay waxaan ka dareennay isbeddel baddii oo kacday iyo araggii oo yaraaday oo ciiro iyo dhulkiis qariyey iyo xidkihii oo habeenkii muuqan jiray oo iftiinkoodii yaraaday waan dareennay iyo baddii oo fuurfuurkeeda saayid u kacay waa saaka kalluunku xuska ahaa normaal waa dhadhexeeyey laakiin saayidna uma badnayn mana yarayn hadduu xuska ahaa kalluun meel iska dhex aha kalluun dhexeed waa laakiin haddeerta wax maqlayo soqadara iyo waxaas baa lagu sheegay dabaysha way ka dhacaysaa maantii nin isbeddel waa jiraa gaadiidka qayb baa la jiiday bannaanka loo jiiday waxa yaallo wax yar waaye waxaa loo filayaa in lala baxsado meelaha dugaalka adegadda iyo meelaha la geliyo oo loola cararo inkastay jeclaan lahayn dowladda inay naga caawito gacan naga siiso
maxamed abshir xuseen ku magac dheer maxamed jicoolow ilaah mahadda leh oo ujeeddaan badda xoogaa afaafufay leedahay waxaa jecelnaha intuu ilaah dabeelahan iyo waxaan la sheegayo ilaah naga qaado baddaas oo shubar noo dhigo aan ka shaqaysano wallaahi marka badda xoogaa dabadabeelaya saamsaamey leedaha macni wax badda awelis hadday xabaal tahay haddii dabadebeelasha waxooga way kacaysaa cirkana cad baa noqonayaa sidaa micnihii buuraha iyo waxaa u arki jirta ma u arkaysid gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa digniin ku aadan roobabka iyo weliba duufaanada lasoo sheegayo inay ku wajahan yihiin gobolada bari ee soomaaliya u diray dadka degan dhulka xeebaha iyo weliba dhinaca miyiga isagoo sidoo kalena shacabka uga digay inay ku soo dabaashaan xeebaha mar kalean ku celinayo doonyaha ganacsiga iyagana wasaaraddu amarka way qabtaa waxaa reeban inayan dhoofin xoolo qaadin muxuaha naftooda iyo baxrida na aanu ku tahluukayn oo ayan dhoofin inta la ogaanayo inay dabayshaasi ay ka baxday biyaha muxuahayde gobollada puntland iyo intaynu ku dhowdhow ilaa yeman intaasaan odhanaynaa xeebta boosood waxaan kombliidli reeban in muxuu ahayde loo dabaal tago ardayda dhallinyarada waayeelka cid kastaba waxa weeye xeebta dadku si badan bay u isticmaalaa caafimaad ahaan baa loo isticmaalaa relax baa loo isticmaalaa muxua dadku way ku dabaashaan waa reeban tahay ilaa inta ay caddaanayso inay dabayshaasuu indhaaftay ciidamada amnigu waa inay ilaaliyaan ee dadka yar ee muxuahayde ardada iyo muxuu ahayde caruuraha inay ka celiyaan xeebta dhammaan waa reeban tahay in lagu dabaasho inta ay dabayshaasuu indhaafayso intaasaan oolanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si kastaba ahaatee duufaanta luubaan oo ka soo kici tintay badda carbeed ayaa la filayaa inay soo gaadho gobolada bari ee puntland gaar ahaan xeebaha yuusuf maxamuud v o e boosaaso